bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantay colaad fursadan aada siisay wakti aan mar dhow aan xilka ku wareejiyo wasiirka cusub ee amniga ducaale anigu kolley waxay la tahay waxyaabaha ugu horeeya oo aan isleeyahay qofka cusub qof walba u meel ku cusubna waxaa waaye dee waa boqol nin buka waxaa la yidhahdaa soomaalida waxay tirahdaa boqol u talisay oo kolleyta talooyin badan waa la siinayaa laakiin aniga waxaan isleeyahay talada ugu muhiimsan waxa waaye waxaan isleeyahay amniga waddankan waa lagu sugi karaa inaysan ahayn keliya in yacni dagaal toos ah oo lagu qaado qoladan shabaab keliya inaan lagaga guuleysaneyn annaga problemka soomaaliyana hayso waa problem ama mushkilad ah nagaga imaaneysa amni darre ay abuurayaan kooxaha shabaab laakiin amni darrada sida loo wajaho ayaa haddana yacni xalka uu ku sugan yahay xalka la rabo ka imaanayaa yacni amniga wuxuu ka imaanayaa tallaabada saxda oo sidaad u wajahdo shabaab waa jiraan yacni waxyaabo kaleeto oo shabaab ay ka faa'iidaystaan oo u sahlayo inay yacni recruitmentiga ama ha sameeyaano ama shacabka yacni cadaadisa ku waxeeyaano waxyaabo badan oo u sahlayo ayaa jiro waxaa ka mid a xitaa yacni in dowladaha qaarkood hadda sidaad mar dhow aada la socotaan in ethoobia ay ka baxday meele ay horey u joogtay waxyaabahaas oo waxyaabaha dhiiri gelinayo shabaab inay yacni howlaha ay wadaan ay hore usii qaadaan lakin anigu waxaa aaminsanahay talada ugu horeysa oo aan siiyey dowladda madaxweynahana aan siiyey ra-iisul wasaaraha aan siiyey wasiirka amnigana aan siiyey ay tahay in yacni wadahadal lala galo shabaab inuu xalka uu ku jiro in lala hadlo shabaab leadershipka shabaab ama hogaanka shabaab in lala hadlo mar hadday mar hadday yihiin dad soomaaliyeed oo militariga keliya aanan yacni xoog keliya inaan loo adeegsanin waa fiican tahay labadaba in la isku wado waa midda ugu muhiimsan waaye laakiin inaysan noqonin keliya dagaal keliya inaysan noqonin ee xalka uu noqdo waxa la yidhaahdo soft approach oo ah yacni in lala hadlo in yacni wacyigelin ballaaran la sameeyo waddanka dhan laga sameeyo in culamaa udiinka ay ka hadlaan in yacni fikirkan qaldan ay wadaan fikirka saxda ahaa la horgeeyo ama waxa la yidhaahdo counter narrative waxa la yidhaahdo oo ay dadka kusoo jiitaan fikirka ka duwan in yacni la geeyo meeshii waxyaabahaas ayaa aniga aan isleeyahay yani waa in yacni wasiirka iyo xukuumaddaba inay saaraan waxaana isleeyahay meel fiican buu amniga marayaa maalin ma maalinka ka dambeeya waxaan aaminsanahay isbedel inuu imaanayo laakiin de nin qof yacni naftu ay ka socoto wax walba wuu samayn karo oo buu samaynayaa al-shabaab maanta nafti baa ka socoto wax walba ay samayn karaan oo ay yacni kaga faa'iidaysan karaan ama brobaganda ha noqoto ama dhinac walba ha noqoto way samaynayaan mar walba waa gartay laakiin wasiir marka la fiiriyo shabaab ha lala hadlo marka la yidhaahdo la hadalkooda iyo wadahadalla lala furo iyo in loo yabooho ma cusbo oo madaxdii dalka soo martoo dhan baa cafis u fidiyey oo qaarkood ugu yaboohay inay maaragtay soo galaan oo wadahadal ay la yeeshaan dowladda laakiin waxaan ognahay in madaxda al-shabaab ee ugu sarreysa ee dhallinyaradan dagaalamaysa ka dambeysa inaanay rabin inay la hadlaan dowladda oo mowqif ka duwan ka ay qabaan adigu intii aada wasiirka ahayd ma isku dayda inaad la xiriirtaan madaxda al-shabaab oad la hadashaan
wa waa la hadalnay annaga waa bilownay negotiations inaan la sameyna madaxda al-shabaab waa bilownay maxaa la yidhaahdaa processkii oo socdo ayaana yani xukuumaddii isbeddelkan u yimid meeshii ay wax maraayeenna wasiirka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha intaba waa waa gaarsiiyey marka wixii intaas ka dambeeyana ayaga ayay u taallaa laakiin dadka madaxda oo shabaab ma ogolo ma aha dadka shabaab waa dad soomaaliyeed waaye sida qof walbao soomaaliya uu dareen u leeyahay uu cabsi ay u qabanayso oo uu yacni ayay lamid yihiin waa qof bini aadana waaye waxyaaba badanayna tabanayan waxyaaba ay tabanayan waxaa kamid a xitaa si ay yani xitaa wadahadalada usii socdaan badankooda waxay ku jiraan u n sanctions listig ay ku jiraan in laga saaro in yacni la siiyo guarantee in la siiyo yacni in laga saarayo haddii ay yacni isu soo dhiibaan in loo caddeeyo oo lagala shaqeeyo ayay u baahan yihiin anigu dee mar raba dee wax details badan inaan sii dhexgalo laakiin waa bilownay meel fiican ay maraayeen wadahadalladaas in la sii wadayna u baahan yihiin waa gartay haddaan dhinaca kale ka fiirino soomaaliya ammaankeeda toban sannadood oo hadda lasoo dhaafay maanta bishan bishan lagu jiray abriil waxay ku beegan tahay toban guuridii ciidamada amisom ee soomaaliya ee howlgalka ka waday ilaa maantana waan ognahay halka ay marayaan gobolada shabeellada hoose lagu weerarayo oo xerooyinkoodii loo dhacayo meelo badan oo soomaaliya ka mid ah weli al-shabaab gacanta ku hayaan maxaa ka qabsoomay oo oo natiijahood is leedahay howlgalkii amisom ee toban jirsaday wallahi wax badan waa qabsoomeen sababtoo ah amisom waxay qeyb ka yihiin ciidamada shabaab la dagaalamayan qeyb ka yihiin sababtoo ah mar walba oo shabaab la weeraro cidda weerarta waa amisom iyo ciidamada soomaaliyeed oo wada socdo wax ayna mar walba wada galaan joint operations oo ay meelaha ay kaga sifaynayaan yacni shabaabka sax toban sana a kasoo wareegtay challenges badan caqabadooyin badan waa jiraan qaladaad badan waa leeyihiin qaladaad badan oo annaga dad shacab ahaan soomaali ahaana aan leynahayna waa jiraan oo ah ciidankii la rabay integration in la sameeyo in la tababaro in loo sameeyo laisku dhafo maxaa la yidhaahdaa qabiilka laga saaro yacni wax badanay qaadatay oo in la sameeyo ilaa hadda waxaan umalaynayaa waxaa la sameeyo guddi la yidhaahdo reintegration committee hawshii ugu horreysay wuxuu ka bilaabay jubbaland waxaan is leeyahay si fiican uma aysan dhamaan hawshaas ilaa aniga inta aan ka warqabo oo aan xogaalna waa u ahaa arrintaas yani meel fiican lagama gaarin marka ilaa isku dhafka ciidamada integration ama isku dhafka marka laga hadlayana waa laba qaybood mid waxa waaye gobolka naftiisa ama meeshaas maamulkaas dhexdiisa qabaa'ilo badan baa dego marka local reintegration wax la yidhahda in la sameeyo oo ah in qabaa'iladii marka ugu horreysay maamulkaas uu ka koobnaa in yacni laisku dhafo midda kaleetana waxaa waaye regional reintegration in la sameeyo oo haddow la yidhaahdo ciidankii oo laisku dhafay qabiil ahaan laisugu dhafay maamulka hirshabeelle ka tirsanaa iyo waxaa laisku dhafayaa ciidankii qabiil ahaan laisugu dhafay ee puntland ka jiraa laisku dhafaa in la yidhaahdo si ciidan qabiil ku dhisan uusan usoo bixin oo ciidan qaran uu usoo baxo loo helo wax ka suurtoobay ilaa iyo hadda maqabo processkaas markaas bilaab buu ahaa ma la dhamaystirin dee waxaa loo baahanyaa marka in amisom keliya aan la eedeynin oo aan la dhihin amisom intaasay joogaan eedda waxbay ka leeyihin amisom oo anigu ma qaba yacni sidii la rabay inay ummadda soomaaliyeed ugu hagar baxeen ma qaba yacni howlihii laga sugaayay inay qabtaan inay sidii la rabay ay u qabteen la xisaabtan bay u baahan yihiin waddankan heshiis bay ku joogaan la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa heshiis lala galay oo yacni mandateka ay ku joogaan qeexaayo oo t o r ay leeyihiin ama waajibaadkooda shaqadaas caddaynaayo in yacni dib loogu noqdo wixii qadamay la saxo laba sanana ka badanna aysan qaadin mar walba waxaan ka hadalnaa exit strategy amisom goormay baxayaan muddada loo qabta hadda marka ugu dambeysa muddada ugu dambeysa waxaa la yidhi waa twenty eighteenka inay ka baxaan labada kun iyo sideed iyo tobanka inay baxaan ayaa la qorsheynaya labada kun iyo sideed iyo tobanka ma baxayaan haddii aanan qorsho dowladda soomaaliyeed aysan la imaanin lagu dhafayo ciidamadeeda lagu tayaynayo ciidamada soomaaliyeed qalabkii ubaahan u baahnaayaan la siinayo mushaaraadkooda meel la saarayo ilaa iyo hadda waxaa ognahay ciidanka militariga mishaarkiisa waxaa bixiyo qaybta ugu badan waxaa bixiyo maraykankaa bixiyo boliiska mishaarkiisa waxaa bixiyo e u baa bixiso yacni waddanna ciidan laguma wadi karo xitaa yacni loyaltiga ama yacni wadaniyadda xitaa meeshii ciidankii yacni awaamirta xitaa kaama qaada qaadanayaan marka ay arkaan in mishaarkii xitaa aadan adiga bixinayn marka waxaa loo baahan yahay dee in yacni waxyaabahaas oo dhan wax laga qabto wa waa gartay taa isku dhafka laftarkeeda haddaan dib u raacno dhowaan madaxda soomaaliya ee maamul goboleedyada iyo madax iyo madaxda dowladda federaalka waxay ku heshiiyeen in ciidamo la dhiso oo maamul goboleedyada hadda jira iyo dowladda federaalka kulli maaragtay ciidamo saddex saddex kun gaariya laga keeno oo oo ciidamo qaran laga dhigo laakiin qaar ka mida xildhibaanada iyo siyaasiyiinta soomaaliya durba ka muujinaya shaki oo qaba in ay tahay macnaheedu in la kala qoqobo soomaaliya oo gobol walba ciidamo gaara uu yeesho oo laga saara meesha ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed ee dowladda dhexe ay maamuleysay ee xuduudaha iyo waddanka ilaalin lahaa aragtida adiguma qabtaa
horta annaga waxaana maamulo oo nahago waa dastuurka noo degsan dastuurka noo degsanna wuxuu si cad u kala saaraya awoodaha dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleedyada wuu kala saaraya wax ciidan military oo difaaca waddanka loogu talagala qaranka soomaaliyeed inay difaacaan oo maamul goboleed u yeelan karaa ma jiro haddii saddexdaas kun ay yihiin ciidamadii isku dhafka loo sameynayo oo haddaba jooga meelo badan militariga ilan wuu joogaa puntland wuu joogaa maxaa la yidhahdaa jubbaland wuu joogaa somaliland meel buu joogaa haddii ciidamadii qaran kala kala fakaday qabiilka kala qaaday maamul goboleedyada ka shaqeeya ay yihiin wax la isku dhafayo waa ciidamo qaran oo oo markaas la rabo inay qayb ka noqdaan isku dhafkii guud inay noqdaan waa waa ciidamo qaran waa wax qalada maaha laakiin ciidan military ah oo maamul goboleed uu yeelan karaa ma jiro dastuurka ayayna kasoo horjeedaan arrinkaas xildhibaanadana waa haddii ay arrinkaas ay ka dhawaajiyaan ama shacabka uu ka hadlay waa xaq bay u leeyihin waa arrin saxa laakiin hadday yihiin ciidamadii hadda jiro militariga ah oo meel walba joogo oo laisku dhafkoodii saddex saddex kun laisuga keenayo oo laisku dhafayo waa waa goonideeda laakiin hadday yihiin ciidamo cusub oo militari oo maamul goboleedyada ay yeelanayaan dee waa qalad waxaa kaleeto documentiga ka hadlaysana waan arkay waxaa kaloo iyadana qalada u baahan dowladda inay yani taxadar zaa'ida ka samayso weliba markay aadayaan shirkan la iclaamiye ee ka dhacayo london waxaa muhiim ah iyadana in ciidamada soomaaliyeed ee qaran ee waddankan difaaci lahaa in la xadido oo la yidhaahdo intaasaa yeelanaysaan iyadana waa qalad waxay meelku meel ku dhac ku tahay madax banaanida waddanka soomaaliyeed waxay meel ku dhac ku tahay dastuurka waddanka u degsan taas waa midda aan yidhaahdo waxaa kaleeto iyadana qaladaadka la sameynaya kamida in la yidhaahdo taliyaha ciidanka ee militariga gaashaandhiga ee loo magacaabaya qeybta qeybaha kala gedisan ee waddanka in la yidhaahdo waxaa lagala tashanaya maamul goboleedyada iyaduna waa qalad sababtoo ah dastuurka ayaa wuxuu arrintaas siiyey dowladda dhexe inay inay maareyso inay maamusho dowladda dhexe ayaa mas-uuliyad ka saaranta marka qaladaad waa jiraan laakiin waxaa loo baahan yahay dee sida sida wax loo fasirayo in la iswaafajiyo wa waa gartay markaad aan kasoo tagno soomaalida gudaheeda iyo caqabadaha aad sheegtay waxaa kaloo jira caqabado ka imanaya dalalka dariska ah sida dad badan ay qabaan oo aan raalli ka ahayn soomaaliya oo ciidan xoogan yeelata oo xuduudaheeda ilaashata oo u arka halis kusoo wajahan iyagoo ka shadaal qaadanaya dagaaladii soomaaliya ay la gashay etoobiya oo kale tusaale ahaan toddobaatan iyo toddobadii waxyaabahaas oo dhan mid marka la fiiriyo caqabadaha ugu waaweyn ee kow iyo laba aad dhihi karta ee maanta hortaagan soomaaliya xoogan oo ciidan leh oo nabadda soo ceshataa maxay yihiin haddaad ka fikirto
horta dee wax walba oo la raba in la sameeyo waa la sameyn karaa ciidan qaran oo xoogan oo soomaaliyeed in la dhisa haddii la rabaa cid lagala tashanayo oo wadamada dariska in inay jiraan ma qabo wadamada dariska waxaa naga dhexeeya dowlad inaan ku wada noolaano nabad inaan iskaashano inaan yacni waxyaabo badan oo aan aan isku mid ka nahay inaan ka wada shaqeyno oo ay uga horeyso xitaa ganacsiga etoobiya waxa ugu weyn oo ay rabto maanta waxa waaye annagana dan ay noogu jirto waxa waaye ganacsiga inaan xooga saarno runtii waxaan aaminsanahay dee haddii aad rabto ilaan etoobiya intay kuu timaado kuma dhehayso ciidan intaas la eg hadhisanin kuma dhehayso waxaa la waxaa waxay ku xiran tahay dowladda siday u maamuusto uma u maareyso arrinkaas ciidan intii la raba ayaa la dhisan karaa ama ha rabaana etoobiya ha rabaana ama yaysan rabin annagay nagu xiran tahay sidaan isku aragno sidaan waxu waxayno sidaan qorshaha u dejino annagay nagu xiran tahay laakiin waxyaabo badan oo naga dhexeeyo oo ay kamid yihiin la dagaalanka argagixisada waa jiraan oo loo ay u baahan runtii in yacni laga wada qeyb qaato ganacsigaa kamida in yacni de etoobiya annagaa u baahan runtii waa waddan ilaa iyo hadda boqol milyan kusii socdo waa market aada u weyn aan u baahannahay inaan yani xiriir fiican aan aan la sameyno waddan de dagaal kuma jiri karin dagaal waa soo aragn inta sano aan kusoo jirin marka ani waxaan qabaa ciidan taya leh oo xoog leh haddii dowladda soomaaliyeed ay rabto inay dhisato inay dhisan karto waxyaabahan oo dariska mar raba iyo waxaan u arkaa inay yihiin justifications qaadan inay yihiin aan u arkaa waa gartay dalka dibaddiisa markaan fiirino arrimaha dibadda marka la fiiriyo taageerada soomaaliya waxaad moodaa in sanadihii u dambeeyey soo xoogeysanaysay maraykanka ciidamo tababara hor ugu diray mardhowna wuxuu diray ciidamo caadiya tan iyo markii dagaalkii maraykanka iyo taageeryaashii maxamed faarax aidida ku galeen magaalada muqdisho oo dacadii caanka ahayd black hog down markii ugu horreysay ciidamo toosa direen ingiriiskuna wuu diraya ifafaalo noocee ayaad ka dareemaysaa taageerada maraykanka iyo dalalka lamidka ah wallahi aniga waxaan qabaa dee waxaan umad hadda dhibka waxaan ugu hayo soomaaliya oo dad soomaaliyeed waa oo magac diin sheeganayo weliba diin qadan sheeganaya magaca qadan ummadda soomaaliya dhibaato ku haya waddankan soomaaliya waddan hodan ah waayo isla markaasna dadkiisa waa aragtaa maanta inay u dhimanayaan wa wa wa waa ujeedaa anigu waxaan qabaa fikirkan ciidamada maraykanka ay kusoo dirayaan inuu yahay fikir fiican inuu yahay yani in yani qayb ka tahay la dagaalanka aan la dagaalamayna al-shabaab inay qayb ka tahay weliba yani horeyna yani waa uga wa wa wa wa waa u joogeen oo dagaalkaas way wadeen laakiin hadda si babliga inay ciidamo dhulka ay keenaan anigu waxaan qabaa wax fiican waaye haddii yani qaladaad waa imaan karaayo markii hawsha ay bilaabato waxyaaba waa soo bixi karaan oo yani de dad shacaba haddii ay dhib loo geysto ayagoo yani la dagaalamayo shabaab yani dhibaato waa abuureysaa laakiin waxaan qabaa haddii si taxajiran looga looga fikiro yani intelligency ama shir dhab ahna la helo dagaalkaasna lagu wada al-shabaab in yani aan u baahannahay maanta tallaabadaas ay ay qaadayaan maraykanka iyo fikirkaas fikir fiican aada iyo aad baa usoo dhaweynaya aniga runtii dowladda soomaaliyeedna waxaan isleeyahay waa soo dhaweysay ugu dambeyntii dalal badan oo soomaaliya jooga oo ku log leh ayaa waxaa laleeyahay waxay caqabad ku noqon karaan horumarinta ammaanka soomaaliya iyo dhismaha ciidanka tusaale haddii loo soo qaato dalka imaaradka carabta oo kale xero tababar buu ku leeyahay soomaaliya turkiga ciidamuu tababaraya maraykanka iyo reer galbeedkuna gaar bay u tababarayaan marka ciidamada kala duwan ee wadamada kala duwan ay tababarayaan waxaa laleeyahay kama amar qaadanayaan madaxdii gaashaandhigga ee soomaaliya oo ciidamada hoos tagaan iyo kuwa mishaarka siiya ka amar qaadanayaan adiguna horaad u xustay in daacadnimadii iyo wadaniyadii ay daciifayso mar haddaanu dowladdu bixinin mishaar maxaa la gudboon dowladda markaa si ciidamada ay u noqdaan ciidamo qaran oo amarkeeda qaata oo hawsha ay fulinayaan magaceeda ku fuliya
dowladda waxaa ka maqan oo weliba yani dowladdii anigu aan qaybta ka ahaa xitaa ka qaldana waxaa kamid ah in wax coordination aysan jirin in yani oo ka dhexeeya yani dadkaas ay tababareen sidaa sheegaysid imaaraadka waa sax xero bay ku leeyihiin meeshan oo tababar ay ku sameeyaan weliba yacni dadka ay tababarka u dhameeyeen oo askarta ah weliba si fiican yani loyaltigooda waxay weli ay ku dambaysaa inay yani awaamirta ka qaataan imaaraadka oo aysan yacni inkastay yihiin ciidamo soomaaliyeed ay yihiin haddana aysan u dhaga nugleyn maxaa la dhahaa taaliska ciidanka inaysan u dhaga nugleyn ayaa muuqato turkida dee anigu xero weyn bay dhiseen wax badan bay kusoo kordhiyeen anigu wax caqabada oan turkida ka maqlay ciidankooda ciidan ay tababareenna ma jiro oo hadda laakiin xeradii dhismaheeda inay hadda soo gabagabeeyeen oo ay rabaan inay keenaan dadkii tababari lahaa turkiya in laga keena ayaa jirto laakiin midda imaaraadka waa jirtaa isku dhacyo badan ayaa dhacay dhowr mar intaan aniga wasiirka ahaa ciidamada nabad sugidii ayaga isku dhaceen ciidamada booliiskii ayaga isku dhaceen haddana waxaan isleeyahay dee in la isfahamsiiyo unbay u baahan yihiin labada dhinac isfaham la-aana meesha jirto waxaa loo baahan yahay in lagu bato in yacni dadkaas la tababarayo haddii soomaalida haddii taliska ciidankii militariga hadduusan kulahayn lug oo uusan yacni disciplinkii qayb ka ahayn oo uusan yacni wacyigelintii uusan siinayn oo aan wadaniyad lagu abuureynin oo waxa keliya cidda keliya oo tababaraysa ay yihiin dad ajaaniba oo south africa laga keenay oo u shaqeeya imaaraadka tababarka ay siinayaan dee waa meeshaas waa meesha uu ka yimid isfaham la-aanta marka waxaan isleeyahay haddii lagu lagu xiro ciidan ama hoggaan ciidanka militariga ka tirsan oo la shaqeeya si toos uga shaqeeya tusiyana inay yihiin dad soomaaliyeed inay yihiin ciidan soomaaliyeed inay waxa tababarka meesha sababto ugu jiraan inay tahay inay waddankan difaacaan haddii la tusiyo waxaan isleeyahay arrintaas waa waa waa waa laga yani isbedel weyn baa ka imaan lahaa halkaas marka imaaraad keliya yaalna eedin laakiin dhinaca soomaalida dowladda soomaaliyeed nafteeda arrintaas inay yani wax ka qabata ayaa loo baahan yahay tusaale ahaan ciidamada gaashaan iyo kuwa danab oo kale oo kale oo howlgallada gaalka gaarka fuliya shabaab la dagaalamo ee maraykanka iyana hoos yimaaday saldhigoodu beladoog leeyahay kuwa iyagu dowladdu ma ka amar qaataan ciidamada danab marka uu taliyaha nabad sugidda u baahan yahay howlgal inuu sameeyo waa inuu weydiistaa dowladda maraykanka ayagaa tababaro waa inuu weydiistaa sababtana wax kale ma aha compoundka ay degan yihiin ayaaba ah airboortka airboortka meeshaay joogaanna waxaa ku tababaro maraykanka ku tababaro meeshaasay ku xaroodaan meeshaasuu tababarka uga socdaa marka kamana yani taliyaha markuu waco yani waa loo waa la siiyaa oo mar walba howlgal ugu baahan yahay waa la siiyaa laakiin dee waa inuu u maraa dad kale waa inuu u maraa oo isagii dee inta uu guutada ninka soomaaliyeed ee gaashaan haysta inta uu imaawata howlgalaan u baahanahay ma dhahaaye waa inuu u maraa dadkii ayaga tababarada maraykanka ah waa inuu la hadlaa yidhahda dadkaasaan u baahanahay aniga intaan ogaa saasay ahayd ilaa haddana waa saas waa in laakiin laga madax banaanaadaa dhibka jirana waxaa waaye gaashaan dowladda soomaaliya mishaar ma siiso mishaarka waxaa bixiyo sidaan kuu sheegay ciidamada maraykanka dowladda maraykankaa bixiso de waa fahmi kartaa marka yani cidda ay awaamirta ka qaadanayaan inay noqoto dowladda maraykanka